halkan waxay ku xidhnaayeen meel la yidhaahdo dalka kenya gudihiisa ah oo la yidhaahdo miingi dadkan waa dadka sida xun ee loola dhaqmo oo laga ganacsado ee dadka soomaaliyeed ee laga ganacsado ee sharci darrada iyo dowlad la'aanta ee ay keentay in laga ganacsado een isleenahay haddii dowladdu insha allah hadda sida ay tahay wax yar ay ku sii dartana inaan ganacsigaas socon doonin dadkan waxaa la geeyey ee, waxaa la- waxaa la mariyey dhoobley ayagoo la leeyahay ee, qof waliba laleeyahay xaafadiis baa loo wadaa qaxootiyada lagu- ayaa lagu xareeyey qaxootiyada qof qof baa looga qaaday ama laba laba qof baa looga qaaday waxaa la geeyey meesha la yidhahda gaaris gaaris sida ay kuu sheegeen dadkan konteynar baa lagaga guray ilmaha yaryareed aragta wata dadka waayeelkaa wata konteynar baa lagu xareeyey meel laga neefsada aan lahayn waa sida meeshii magafihii dadka xaraysan jiray oo kale kaasaa wadhaama oo lacag intuu ka qaata dadka meel yar leyra ku haynayaan u malaynaya sidaa ula socoto eh, m- maxaan ku idhahdaa eh, dadkaas muddada badan lagu hayay miingi waxaanu samaynay xidhiidho kala gedisan markaan maqalnay waxaan ka codsanay dowladda kenya xidhiidhkaan leenahay dadka inay noo soo gudbiyaan oo ay noo soo celiyaan kunteerada lagu xidhay ee rafaada ee qaarkood sooxay ee laga dejiy